bismillaahi araxmaan araxiim subax wanaagsan dhagaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee rediyo isnay qodobada saaka aad ku dhagaysan doontaana waxaa ka mid ah ururka dhallinyarada magaalada jowhar oo deeq raashiina gaarsiiyey qoysaskii ay saameeyeen fatahaadda webiga shabeelle ee tuulada baare maalinta caalamiga ah ee kala duwanaanta dhaqanka ee wadahadalka iyo horumarinta oo maanta si weyn loogu xusayo dunida tirada dadka laga helay cudurka koronaha ee dalkeena soomaaliya oo walaac laga muujiyey akhbaaraadka dibaddana saakay oo jimcaha waxaad ku dhagaysan doontaan dowladaha israa'iil iyo falastiin oo heshiis xabad joojin ah gaaray iyo cudurka halis badan oo koronaha oo ka dilaacay dalka indiya
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxa ay ku dhawaaqday in cudurka coronavirus sidoo kale loo yaqaana covid nneteen uu yahay halis dunida soo wajahday ka ilaali naftaada iyo dadka kale in cudurka uu ku dhaco adiga oo dhaqaya gacmahaaga waa muhiim in aad gacmahaada ku dhaqdo saabuun iyo biyo xataa haddii gacmahaaga aysan wasaq lahayn si joogto ah u nadiifi gacmahaaga adiga oo jeermis dile isticmaalaya dhaq gacmahaaga gaar ahaan marka aad qufacdo ama aad hindhisto dhaq gacmahaaga ka hor iyo kadib marka aad diyaariso cuntada dhaq gacmahaaga ka hor inta aadan wax cunin dhaq gacmahaaga kadib marka aad suuliga isticmaasho haddii aad isku aragto calaamadahan sida neefta oo kugu yaraata tag xarunta caafimaad ee kuugu dhow daryeel caafimaad oo deg deg ah raadso xusuusnoow waad ka qayb qaadan kartaa in aad yarayso halista aad ku qaadi karto ama aad ku faafin karto cudurka covid nneteen
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimco taariikhdu ay ku beegan tahay ka bisha shanaad ee mey sanadka ka warka saake waxaa idila socodsiin doona anigoo abdixsiis xasan macalin qaybta farsamadana waa injineer cabdiweli axmed hilowle markaana waxaad kusoo dhawaataan qodobadii aad maqasheen ayaga oo faahfaahsan ururka dhallinyarada magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa deeq raashiina gaarsiiyey qoysaskii ay saameeyeen fatahaadda webiga shabeelle ee tuulada baarey waxaa weli isu soo taraya gurmadka xooggan ee loo sameynayo qoysaska dhibaateysan ee uu saameeyey fatahaadaha webiga shabeelle kuwaasi oo ku nool tuulada baarey ee duleedka magaalada jowhar oo ah halkii markii hore webiga uu karkaarada ka jabsaday iyadoo xaaladda dadkaasi ay aada u liidato waxayna u baahan yihiin gurmad dhinac walba ah oo isugu jira hooy raashiin iyo daaweyn caafimaad ururka dhallinyarada magaalada jowhar ayaa qayb ka noqday gurmadka loo sameynaya dadkii uu dhibaateeyey fatahaadaha webiga shabeelle iyagoo deeq raashiina ku wareejiyey maamulka iyo odayaasha dhaqanka ee tuulada baare guddoomiyaha tuulada baare iyo mid ka mid a odayaasha dhaqanka tuuladaasi ayaa u mahadceliyey ururka dhallinyarada degmada jowhar kaalinta ay ka qaateen gurmadka loogu gargaarayo dadka tuuladaasi ku nool ku hadlaayo magaca tuulada baariye gudoomiyaha tuulada baariye ah waxaan u mahad celinaa dhallinyarada degmada jowhar oo u soo iyagoo hayay walaalahooda oo biyaha ku dhex jiro intaan bariis ah soddon loor oo bariis ah iyo afar iyo toban oo caag ah oo saliid ah waa ku mahadsan yihiin xanuunka ay naga xanuunsadeen waa ka oofilanayna inay nala xanuunsadaan waana ka soo baxeen intaan inka badanna ilaahay u soo dhiibo waa ka sugeynaa eegana waa ku mahadsan yihiin dhallinyarada ilaahay gacantooda kor alaa ka dhigo
dhallinyarada degmada jowhar oo maanta soo gaaray walaalahood ku dhibaataysan oo ku baxay biyo fasahaad ah oo jooga tuulada bahrey deggan guuriga buurkiisa aad u jeeddaan aad iyo aad u soo caawayaan maanta ay u imaadeen dhallinyarada jawhar oo u imaadeen tuulada dadkii ku dhibaataysnaay u keenay badar bariis ah iyo saliid waad ku mahadsan yihiin walaalahood oo aad iyo aad u soo garabsiiyeen cabdinajiib oo ka mid ah xubnaha ururka dhallinyarada magaalada jowhar ayaa marka hore saxaafadda kaga warbixiyey raashiinka ay ugu deeqeen maamulka tuulada baare anigoo ah ee guddigii dhallinyarada degmada jowhar ee maanta waxaan soo gaarnay tuulada baarey oo ah halkii ay ka baxday buqda ay saamaysay tuulada dhan gebi ahaanteed ayna magaalada qalqalgelisay Een, dhibaatada walaalaheenna ku jirno aadaan aga damaqanay waxaan jeclaysanay wixii gacanteenna ku jirno sida ugu dhaqsiyaha badan inaan ku soo gaarsiino waa ka xunna aadaa aga soo daarnay ee, xillihii buqda baxday iyo haddaba laakiin waxaan jecelnahay wixii tabarteenna inaan halkaan soo gaarsiino maantana waa soo gaarsiinay ilaah waaba na soo waafajiyey inaan halkaan imaano aad iyo aad u mahadsan yihiin Een, ummadda soomaaliyeed khaasatan dadka ku nool gobolka shabeellaha dhexe waxaan u sheegaynaa halkan ee, masiibada ka dhacday ma aha mid yar waad u jeeddaan ee, waxaa baaba'day gebi ahaan tuuladii dadkii deganaa waxa ay ga soo baxeen meel gees ah waxa ay joogaan jiinka dhinaciisa ah ee balledka ka mid ah dhibaatada ay ku jiraan ma ahan mid la arki karo qof kastoo halkaan yimaano wuu damaqanaa marka waxaan u rajaynayaa ummadda soomaaliyeed khaasatan meel waliba ay dunida ka joogaan in ay walaalahay soo gaaraan dhibaatada halkan ka dhacday ma aha mid yar laakiin waa mid ilaah keenay dhinaca kale gudoomiyaha ururka dhallinyarada degmada jowhar cabduqaadir xasan yuusuf ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan gurmadka ay u sameynayaan dadka ku nool tuulada baare ee uu saameeyey fatahaadda webiga shabeelle waxay idiin soo gaarsiiyeen deeqdan yartaa ay noqotay maaragtay intaan kaalintii ugu horaysana waaye ilaahay kuuma darnaadee micneheeda kama dhigna in maaragtay intaa ay nagu filan tahay ama kama dhigna in waqtigii ugu dambeeya ama oo isu- isu imaanay inay noqon doonto insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in waqti dambo hadduu ilaahay sida ugu dhow inaan- inaan idiin nimaadno hadduu ilaahay nafti inoo dhaafo waxaan kaloo rajaynaya wax badan oo badan oo badan inaan ka qayb qaadan masiibada ka dhacday iyo biyaha idiin aafeeyey waa dareemi karnaa culayska inta uu leegyahay dad intana biyi webiga ka jiro intana maarata biyi ay ka jiraan laba biyi dhexdood dadku noolaatihiin ilaahay maarata idiin gargaara annagana intii karaamkeena waa idin garab joognaa hadduu ilaahay dhib iyo dhaaf inaan idinla qaybsanaya diyaar una hadduu ilaahay nafta inoo dhaafo dhallinyarada reer joor waxay mar walba diyaar u tahay wax walba oo ka maaragtay oo walaalahooda ku nool tuulooyinka iyo joor dhexdiisaba inay garab istaagto mar walba iyo wakhti walba hadduu ilaahay yidhahda dhib iyo dhaafna ay la qaybsato insha allahu tacaala annagana noo soo duceeye annagana dadaalka si aan usii lama laabna hadduu ilaahay idmo si kastaba ahaatee dadaal aad u xooggan ayaa ka socda magaalada jowhar taa oo loogu gurmanayo dadkii uu saameeyey fatahaadda webiga shabeelle kuwa uu ku nool tuulada baare waxay u baahan yihiin gurmad dhinac walba ah sida hooy cuno iyo daawo waa hagaag maalinta caalamiga ah ee kala duwanaanta dhaqanka ee wadahadalka iyo horumarinta ayaa maanta si weyn looga xusayaa dunida oo idil waryaheena cabduuli axmed hiloole ayaa warbixinta soo socota hadaba ku eegi doona muhiimadda maalintan ay leedahay kow iyo labaatanka mey sanad walba waxaa dunida caalamka laga xusaa maalinta caalamiga ah ee kala duwanaanta dhaqanka ee wadahadalka iyo horumarinta saameynta cudurka covid sagaal iyo toban qaybta dhaqanka dhacdooyinka dhaqanka waa la joojiyey hay-adihii dhaqanka waa la xiray dhaqankii bulshada ayaa la joojiyey meelihii unesco ee hidaha adduunka ayaa qarka u fulay in ay xirmaan waxaase sidoo kale saameyn la taaban karo uu ku yeeshay farshaxanleyda aan awoodin in ay noloshooda maareeyaan shaqo la-aan maadaama uu hoos u dhacay dalxiiska dhaqanka oo si weyn u saameeyey cudurka covid sagaal iyo toban qaybta dhaqanka waxaa laga dareemay adduunka oo dhan saameynta cudurka taasoo ah mid bulsho dhaqaale iyo mid siyaasadeed waxayna saameynaysaa xuquuqda asaasiga ah ee helitaanka dhaqanka xuquuqda bulshada ee farshaxanleyda iyo xirfadleyda hal abuurka leh iyo ilaalinta kala duwanaanshiyaha muujinta dhaqanka dhibaatadaas oo ifbaxaysa waxay qadar gelinaysaa sinan la-aanta iyo in bulshada u nuglaato arrintan intaa waxaa dheer warshadaha hal abuurka iyo dhaqanka c c i waxay ku darsadaan laba kun laba boqol iyo konton bilyan dhaqaalaha adduunka saddex boqolkiiba g d p waxay ka kooban yihiin sagaal iyo labaatan dhibic shan bilyan shaqooyinka adduunka oo dhan hoos u dhaca dhaqaale ee wax ka qabashada waaxda dhaqanka iyo dhammaan adeegyada gaabayaasha gaar ahaan waaxda dalxiiska sidoo kale waxay noqon karaan arin waxay noqon karaan arrin aan laga kabsan karin daahir xuseen diinle oo ka mid ah abwaanada ku nool magaalada jowhar ayaa ka hadlay ahamiyadda ay leedahay maalintan caalamiga ah
horta walaalkeeyow munaasabaduhu way fara badan yihiin munaasibadda ugu weyn ee mataqaanaayey maalmaha dhaqanka ama abwaanada xiisaha goonida u lehi ee waa maalmaha ay ku astaysan tahay macnaha in hal abuurka iyo dadka waxaal abuura intaba lagu munaasabadeeyo taa markan ka soo gudba sida aad ogsoon tahay golaha abwaanada soomaaliyeed waxay leeyihiin sidoo kaleeto maalin gooni ah oo mataqaanaayey ay xusaan oo maalinta hal abuurka iyo abwaanka la yiraahdo maalinta golaha abwaaniintana la yiraahdo taasina way jirtaa taanina taas unbay mataqaanaayey la meel tahay waa kasii caalamisan tahay waa ka ballaaran tahay ma horta markii aan mataqaanay intaan su-aashaada u gudbin maalintaas hadda mataqaana caalamiga ah dhaqanka waxaweye udubka ugu biniaadanka waxyaalaha uu mataqaanaayey ka taabagalo horumarkiisa iyo mataqaanaayey in uu wada noolaado dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo mashaariicda gobolka shabeellaha dhexe cali ibraahim biish ayaa sheegay in saameyn lixaad leh uu ku yeeshay cudurkan habdhaqanka habdhaqanka covid wuxuu ku yeeshay wax badan maxaa yeelay horta anaga alxamdulilaah markeenu hore waxaan ahayna ummad islaam ah fariimaha oo covid-ka dadka ugu digaayo oo habka sanxirashada istaabashada iyo neefsiga oo dadka inta badan ay isu dhowaanayaan ama gacmaha oo wasaqda la iska kala qaado fariimaha covid-ka iyo dhaqanka annaga hore aan u lahayn ee shareecda islaamka ay noo jidaysay mid islah u ahaa ugu dambeyn sihayaha agaasimaha wasaaradda warfaafinta maamulka hirshabeelle cabdigariin cumar macalin ayaa tilmaamay in dhaqanka uu muhiim u yahay ummadda soomaaliyeed annaga waxaynu nahay ummad muslimiin ah waxaan leenahay dhaqan mar walba ku salaysan diinta islaamka ma haysano dhaqano ka duwan dhaqanka soomaalida caanka ay ku tahay marka layirahdo dhaqanka marka layirahdo ereygaas saameyn badan ayuu yeelan karaa hase ahaatee annaga waxaan nahay ummad muslimiin ah dhaqankeenna waa dhaqanka islaamka waa dhaqanka suuban waxaan haysanaa sunnadii rasuulka suuban salawatullahi wasalaamu calayhi marka marka laga hadlayo dhinaca dhaqanka ahaanne waa iska uun caadi normal wax ciriiri hada kama jiraan ilaalinta kala duwanaanshiyaha muujinta dhaqanka ayaa ka muhiimsan sidii hore cudurka faafa covid sagaal iyo toban wuxuu daaha ka rogay oo uu weyneeyey warshadaha halabuurka isbedelada horey u jiray dabeecadaha adag ee shaqooyinkooda awgeed xirfadleyda dhaqanka ayaa si gaar ah u sameynaya tallaabooyinka xiritaanka adduunka oo dhan waxay si toos ah u samaysay dhammaan silsiladda qiimaha halabuurka ah yunesko waxay soo bandhigtay bugujeedkiisu tahay in ay tixraaca ku noqoto kuwa doonaya in ay ka helaan dhiirigelin ku saabsan habka ugu fiican ee horumarinta jawaabaha ku habboon xaaladaha qaranka yunesko ayaa sidoo kale soo bandhigtay dhaqan iyo covid sagaal iyo toban raadraaca iyo jawaabta raadinta toddobaadla ah si ay u bixiso aragti guud oo ku saabsan xaaladda degdega ah ee isa soo daraysa aad buu mahadsan yahay waryaheenna cabdiweli axmed hiloole oo warbixinta maalinta caalamiga ah ee kala duwanaanta dhaqanka ee wadahadalka iyo horumarinta warbixintaasi ku eegayay isagoo si qoto dheerna kaga hadlay muhiimadda maalinta ay leedahay markaana magaalada muqdisho tirada dadka laga helay cudurka koronaha ee dalkeena soomaaliya ayaa walaac laga muujiyey xaliime cali ibraahin ayaa soo koobaysa warbixintaasi
wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya marwe fawsiye abikar nuur ayaa warbixinta maalinlaha ay covid ku sheegtay in fayraska korona ay ka bogsoodeen lixdan qofood oo cusub afar iyo siddeetankii saacay lasoo dhaafay taasi oo tirada guud ee dadka bogsooday ka dhigtay lix kun lix boqol sagaal iyo soddon ruux marwe fawsiye abikar nuur ayaa sidoo kale cadaysay in la diiwaangeliyay sagaal iyo toban xaaladood cusub oo covid ah oo kala jooga somalia ko iyo toban ruux puntland shan ruux hirshabeelle laba ruux iyo jubbaland oo hal ruux ah iyo taasi oo tirada guud ee xaaladaha dalka laga diiwaangeliyay ka dhigaysa afar iyo toban kun shan boqol sagaal iyo afar kun bukaanada cusub ko iyo toban ka mid ah waa rag sideedka shan kalena waa dumar ayaa u geeriyootay covid waxaana tirada guud dadka u dhintay cudurka ay gaaraysaa toddoba boqol lixdan iyo toddoba qof marofawsiye abikar nuur ayaa bulshada ka codsatay inay qaataan talooyinka caafimaad ee laga helayo khubarada caafimaadka ee ku takhasusay iyo wacyigelinta kale ee bulshada laga ogeysiinayo khatarta cudurka dadka ku keeni kara xanuunka covid sagaal iyo toban
way mahadsan tahay xaliime cali ibraahim warbixintaasi nala socodsiineysay markaana xubinta cayaaraha ee warka subaxnimo haddii aan eegno sergio ramos ayaa wajahaya afartii maalmood ee ugu muhiimsaneyd waayihiisa ciyaareed daafaca ayaa ku dacaysanaya inta u dhexaysa jimcaha iyo isniinta inay wax walba u hagaagaan marka ugu horeysa waxa uu doonayaa inuu qeyb ka noqdo kooxda reaal madrid ee la ciyaareysa valeria kadib wuxuu doonayaa inuu dheelo kulankaasi lagu soo xirayo laliga haddii uu ciyaaro wuxuu doonayaa inuu soo bandhigo qaab ciyaareed reaal madrid ay nafsadeeda u sheegi karto inay soo cusboonaysiisto heshiiska qandaraaskiisa islamarkaana uu ku xoojisto booskiisa xulka sbein ee ciyaaraha qaramada yuruba halkaasi ayaan ku joojinayaa xubintii cayaaraha ee warka markaana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarafka iyo suuqyada ee warka subaxnimo waxaa la diyaaraa wariyaheena xaliime cali ibraahiin waa mahadsan tahay cabdicasiis xasan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar waxaan ku eegaynaa sarifka suuqyada iyo raashinka qudur daruuriga waxa uu ka marayo suuqyada magaalada jowhar haddii aan ku horeyno sarifka lacagaha boqolka dolar waxaa suuqyada magaalada jowhar la kala sarfanayaa laba milyan shan boqol iyo sideetan kun oo shilinka soomaaliga tobanka litar saliid cadeey waxa uu suuqyada magaalada jowhar marayaa afar iyo toban doolar labaatanka litar waxa uu marayaa sideed iyo labaatan doolar kiilo baradho waxaay suuqyada magaalada jowhar ka mareysaa afartan kun oo shilinka soomaaliga kartoon baasta waxa uu marayaa kow iyo toban doolar caanaha gisaca fresh waxa uu marayaa laba iyo toban doolar dhageystayaal waa naga intaa xubinta sarifka iyo suuqyada warka subaxnimaan dibigu celiyo cabdicasiis ee qeybaha ka haray warka subaxnimo
waa hagaag dhegeystayaal halka warkaasi aad kala socotaana waa radio isnaaya jowhar shabeellaha dhexe soomaaliya markaana wararka dibadda dowladaha israa'iil iyo falastiin ayaa heshiis xabad joojin ah ka gaaray dagaalkii khaza ka bilowday kow iyo tobankii mey uu ka dhashay khasaare naf iyo maalba golaha wasiirada israa'iil waxay xaqiijiyeen inay heshiis xabajoojin ah ay la gaareen maleeshiyaadka falastiin si dagaalka tobanka maalmooda socday loo soo afjaro golaha amniga siyaasaddu waxay si aqlabiyad leh u aqbaleen soo jeedintii dhammaan saraakiisha amniga amniga gudaha amniga dibadda iyo madaxda golaha amniga qaranka ee ahayd in la aqbalo hidisaha masar ee xabajoojinta shuruud la-aanta ee labada dhinac ah oo goor dambe hirgeli doonta ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay golaha wasiirada israa'iil saraakiil ka tirsan ururka xamaas oo wakaaladda wararka ee a b u waramay wuxuu sheegay xabajoojinta ay israa'iil ku dhawaaqday inay ka dhigan tahay guul shacabka falastiin u soo hoyatay iyo guuldaro ay gaareen ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin ugu dambeyna dhegeystayaal mas-uuliyiinta caafimaadka dalka hindiya ayaa ugu baaqay gobollada dalkaasi inay ku dhawaaqaan in xanuun faafa uu ka dilaacay halkaasi kadib markii ay kordheen kiisaska xanuunka dilaaga ah ee black fangas cabuqan diifka ah oo lagu magacaabo macromoises ayaa boqolkiiba konton sababa dhimasho iyadoo dadka qaar ah lagu badbaadiyey in laga saaro ilaa ay ka ogaadaan in ay nafta dhibayso balse bilihii lasoo dhaafay hindiya waxay diiwaan gelisay kumanaan kiisas oo la xidhiidha bukaanada ka soo kabsaday ama ka soo kabanaya cudurka covid nneteen dhakhaatiirta ayaa ka sheekaysan in laga yaabo in cudurkan uu yahay mid halis badan oo dunida aan weli laga arkin waana cudurkii ugu horeeyey ee dalka hindiya ka dilaaca dhibaato ba-na ku haya shacabka ku nool dalkaasi xogeyaha wasaaradda caafimaadka ee dalka hindiya liv agwa ayaa khamiistii fariin u diray sagaal iyo labaatanka gobol ee hindiya taas uu ugu codsanayo inay ku dhawaaqaan in xanuunkan uu yahay mid faafa islamarkaasna dad badan uu dhibaateyn karo qodobkaasi ayaa guud ahaan ugu dambeeyey warkii saaka oo jimco aad kala socoteen idaacadda snai waa ku mahadsantihiin la socodka wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo snai subax wanaagsan